magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya weliba la ka daafuray tartanka banooniga lugta lonqobad iyo ardayda walkubaradaasa jaamacadda soomaaliya international university ee magaalada muqdisho iyadoo weliba lanka gollayay isdhexgalka ardayda tartankii weliba ku qiib galaya toban iyo lix kooxood oo metalow ardayda dhikadaasi tumiili kuliyadood oo kumid a kuliyado lakadhikow jaamacadda soomaaliya international university iyadoo kooxda ka guulaysatay la guddoonsii doona abaalmarina gooreyntii weliba goobta ku hadalay raxmo nuur ibraahim guddoomiyiga ardayda jaamacadda soomaaliya iyadoo ku warbiiday ujeedada tartanka bismillaah howla asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat salaan kadib allah ayaa maanta iskale howshaan maanta inoogu bilaawaya nabad waxaan rajeynaynaa inay nabad noogu dhammaan doonto waxaa u mahad celinayaa maamulka jaamacadda ugu horeeya guddoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka xafiiska arrimaha ardayda dhammaan xukuumadda maajisa xukuumaddii koo iyo tobanaad waxaa rajeynayaa howshaan sida quruxda badan maanta u bilaabanaysa inay noogu dhammaan doonto ciyaartaneyti sanadkaneyti labada kun saddex iyo labaatanka waxaa kasoo qeybgalayo lix iyo toban kooxood oo midooga kuliyadaha jaamacadda soomaaliya kala duwan ah waxaa rajeynayaa inay ku bilaawato qurux inaynu ku dhammaan doonto qurux insha allahu tacaala guuliyo gobanimo dhammaantiin waxaan leeyahay waxaan rajeynaya inaa nawadii caafimaad ku dheeli doontaan nin carooda laga badi dee waa halheeskeene insha allah waxaan rajeyn doonaa dhammaan kuliyadaha inay ahaan doonaan kuwa u diyaarsan ciyaartaan aadaa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu ka dambeyntii aana kumid a mas-uuliyiinta iyo ku-qeybgali daafurka tartanka ciyaaro kuliyado jaamacadda soomaaliya international university iyo bogaadiyeen guddoonka ardayda sidii oon qabanqaabiyeen tartankunga
waxaan rajeynaa sports horumar leh dhammaan family unis family ee ugu horeyso guddoomiyasadeenna raxma nuur abukar aada mahadsantiin waxaa farxad weyn ee ah inaan maanta aan halkaan ku daafurno tartanka ciyaaraha kuliyadaha jaamacadda soomaaliya oo dhex mari doona dhammaan waaxaha kala duwan ee jaamacadda soomaaliya uu soo qabanqaabiyey xafiiska arrimaha ardada oo tartan ah sanadle ay isku dhex galaan